taa uu bannaan yahay waxa ay noqonaysaa marka qofkii cunuhu uu xidhmo cunihii baa xidhmay markaa waajibkiibuu akrii kari waayo kolkaa waa jaayis laakiin haddii qiradii uu kor u qaadayo uu kari kari waayo iyada markaa waxay noqonaysaa inuu hoos isaga dhigo oo imaamba ha ahaadee inuu dee jahriyadii iska daayooo tanaxnu aanu la imanine uu hoosba isaga akriyo waaya laakiin haddaba shaygii dee sidaa mamnuuca u ahaa ee la yidhi in lala yimaado lama ogola tanaxnuxaa iyadii oo lala yimid haddii aad aragto waxa ay tusinaysaa jaa'isnimadiisaasi inuu waajib yahay oo qofkii uu kari waayey qiradii markaa waajibka ahayd sida faatixadii wixii la mida lixdaa tusaale way kaaga filan yihin markaa waxa uu yidhi laa yutraku alwaajibu waajibkii lagama tegayo yaa dalfahm ninka fahamka u saaxiibka ahow ilaa liwaajib unbaa looga tegi karaa bikayri wahmin ismootiis la-aanta wa qaala fiihaa qawmun qaaciidadan cibaaradeeda qola waxay yidhaahdeen alwaajibu laa yutraku ilaa lisunna fii maa usila in akhadnaa fii maa usila wa qaala aakharuuna qaalka qaar kalena waxay yidhahdeenoo culimmada ka mid ihi qowlan yuxtasab qowl ajri ilaahay ay kaga doonayaan bay yidhaahdeen oo ah sidan maa kaana mamnuucan wixii hore loo diiday idaa jaaza markaad aragtay isagoo jaa'isa wajaba waajib buu yahay la soco cibaaraadkii hore weeye intani wa jaa'a aydan waxaa kaloo yimid buuhi noqode hayru haadaa waxyaabahan aynu sheegnay waxaan ahayn oo cibaaraada fiihaa qaacidadan ayaa ku soo arooray kayrkoo min alcibaaraati ah fakun nabiihan nin mid ku balaarugsan markaa noqo arrintan markaa dee muu sheegin isagu amtiladii qaacidada ee waxa uu sheegay cinwaan alqaacida cinwaan alqaacida shantaasuu noqday marka amhilat alqaacidana lixdaas aynu ka soo qaadanay mustanayaat alqaacida ayuu markaa galay wastaniyat waxaa laga soo reebay minhaa qaacidadan ashyaabo baa laga soo reebay alulaa sajdataa sahwin waa labadii sujuudu saahwin iyo wamaa talaa waxyaabihii raacaya oo dee sujuudu tilaawa iyo wayaalahaas kamaa qad sabata sidii sugnaatay taa waa laga soo reebay marka halkan waxa uu xusayaa shan mas'alo oo markii hore mamnuuc ahaa oo haddana kolkii la oggolaaday aan waajib ahayn waa intaas shan arrimood oo markii hore mamnuuc ahaa laakiin markay mashruuc noqdeen aan waajib noqonin dee ile waxaynu isku ogeen wixii mamnuuc ahaayoo la jiro mashruuca haddaad aragto wujuubkiisay kutusinaysa saasuu ahayd qaacidada cumuumkeeda laakiin qaar mamnuuc ahaayoo intay mashruuc noqdeen haddana sunno ah weeye mustafnayaadka markaa shan bidh buu ka sheegayaa ta u horraysaa waxa ay leedahay waa labadii sujuudu saawiya waxyaabihii kale raacayo dee uga jeedo sujuudu tilaawihi sujuudu saawigaas dee haddii aanu mashruuc ahayn mamnuuc buu noqon lahaa salaada dhexdeeda dee miyaa la ogol yahay intan ilaahay uu ku daayo un mooye wax dheeraada in lagu daro oo qofkii dee markay salaaddiisu caadi u tahay dee afartun buu dhammeeyaa ee laba sujuudoodo xagga dambea lama ogola haddaan saawi kaa dhicin miyaa la ogolayay laba sujuudu saawi lama ogola haddaba wixii aan la ogolayna mamnuuc ahaabaa maanta mashruuca oo la ogolaaday marka saawi yimaado laakiin ogolaanshahoodaniina waajib maaha waa sunni suusaawigu waa sunne waajib maaha sujuudu tilaawa haddii qur'aankii adigoo akhriyaya aayata sajda aanad soo marin miyaa lagu ogolaa inaad la timaado sujuudu tilaawa maya mamnuuc bay ahayd shaygii mamnuucaa haddaba haddii maanta la ogolaaday maca daalik waajib maaha waa mustatna min alqaacida midda labaadna waa ta waalqatlu lilxayati fi salaati waalqatlu lilxayati fi salaati maca rafcilyadayni bitawaali id waqaca beydkaasi uu iskuya dhex taasanya inaad saxataa kollay siduu qaybta hore mac bay ku joogtaa qaybta dambena rafculyadaynina way ka bilaabmaysaa waqaca ayay ku joogtaa waxa u ihi waalqatlu lilxayati fi salaa abeesadii oo la dilo salaada dhexdeeda maca rafcilyadayni iyadoo gacmihiina la kor yeelo bitawaali si xidhiidha loo kor yeelo in waqaca fii salaati alciid haddii uu dhaco salaatulciid dhexdeeda haddii uu dhaco low lam yusrac lakaana mubtilan labadaa masale haddii aan la jidaynin waxau noqon lahaa mid salaada buriya markaa shicirka kama mid aha beytka low lam yusrac lakaana mubtilan intaas alciid buu ku joogaa qaybta dambe ayay ka bilaabmaysa filciidi waxaa jira oo xadiidku daa tilmaamaya salaada dhexdeeda labada madmadow dila buu nebigu oo ahaa abeesada iyo labaadna muxuu ahaa ya aqwan ya ha waa hangaralaha un dheh isna wuu madow yahay labadaas salaada dhexdeeda hala dila baa layihi haddaba dee arrintan haddii aanay mashruuc ahayn dee lama ogolaadeen haddii aanay mashruuc ahayn dee inaad salaadii dagaal ku dhex muujiso oo waxaan kuu muuqan ba aad la dagaalanto may ahayn arrintaa mamnuuca bay ahayd mamnuucii oo maanta la ogolaaday ayaa meesha yaalla haddaba sidii qaacidadu ahayd uu ka baxay oo waa sunni haddana oo inaad bahalki iska daysid dee waad heli kartaa oo halkooda ha iska mareen inaad disho iyaduse laakiin waa sunni marka qaacidada horay ka baxday waaya waa midda labaad wey midda saddexaadna waxa weeyaan gacmaha dee afar jeer un baa la ogolaa inuu qof kor u qaado markuu salaada xidhanayo gaar ahaan marka xidhashada markuu salaada tukanayo baan leeyahay marka haddaba xidhashada dee laba un baa la ogolaa inaad mar qura saa u qaado ciidana imse jeer baa kor loo qaadaya dee marna tod toddoba marna shan marka haddaba haddii aanay mashruuc ahayn gacmahaa la isku xidhiidhinaya ninkii aan ciidda hore u tukanin wuxuu uhi waagayaaba salaadu xagee ka xidhmi laadahay wiil markuu allahu akbar taasi un imaamkii dabada qabsaduu daldalay ayuu uhi waa cajaa'ibe salaadu xagee ka xidhmi laadahay haddaba haddii aanay mashruuc ahayn lama ogolaadeen gacmo koruqaadkaa faraha badan mamnuucii oo mashruuc ahoo sunno a weeye haddaba kani ee mamnuucii oo mashruuc ahoo waajiba ma aha sida qaacidadeennu ay soo ahay ile qaacidadeena waxay ahayd maa kaana mamnuucan idaa jaaza wajaba kanina waxa weeye maa kaana mamnuucan idaa jaaza sunna aw istuxiba baabkeedu waa kaa saasuu mustafna u noqday markaa waxau ihi waalqatlu lilxayati fi salaati abeesadiioo salaada dhexdeeda lagu dilo maca rafci ilyadayni bitawaali iyadoo gacmihiina kor loo qaadayo oo la xidhiidhinayo ib taasi matnigii waxaa ku yaallay in in waqaca fii salaati alciid gacmahan si xidhiidha sidaa loo odhanayaa haddii ay markaa ciidda dhex dhacdo haddii haddaba kaa aan la jidaynin mubdil buu noqon lahaa maanta markii la jeedayeyna waa sunna beydka saddex boqol iyo saddex iyo afartan waxa uu leeyahay maca ziyaadat fi lciidi maca ziyaadati arakuuci fii salaati sunnati lkusuufi facrifii waxa u ihi markaa fi lciid taa xaggaa horey raacday maca ziyaadatin maca ziyaadati rukuuc iyadoo rukuucdiina la kordhin doono fii salaati sunnati alkusuuf salaaddii dayaxmadoobaadka facrif daalika arrinkaa garo fainahu laa yajibu walow lam yushrac lam yajuz saddex tusaale hore waynu soo qaadanee tusaalaha afraada mustafnaha waxa weeye dayaxmadoobaadka waxaynu ogsoonnahay salaadiisu inay leedahay maxay laba rukuucood iyo laba sara joog haddaba haddaanay salaada ahayn oo mashruuc aan ahayn lama ogolaadeen labadaa rukuucood ee lama ogolaadeen laakiin shaygii mamnuuc ahaayoo maanta mashruucaa yimid maca daalik sunno ah ee aan waajib ahayn waaya wa nadaru alkhaadibi lilmakhduuba kadalika alkitaabatu almaxbuuba tusaalaha shanaadna waxa uu leeyahay nadaru lkhaaib ninkii guurmeerka ahaa oo eega lilmakhduubati isaguna kadaalika kaa horu la mid yihi mithlu lawal wey kadaalika sidoo kale waxaa alkitaabatu almaxbuuba kitaabadii addoonka loo ogolaanaya sunnaha ahayd mustafnaha shanaad waxa weeye ninkii khaadibka ahaa ee dee afa doonaya inuu guursado nebigu waa ka yidhi hallaa nadartaha eegmadeedu dee waa sunni laakiin intanaanay mashruuca noqonin ka hor maxay ahayd mamnuuc markaa isagii oo mamnuuc ahaabuu mashruuc noqday oo la ogolaaday inuu eego kan wax guursanaya maca daalika waa sunni eegmadani waa sunni waajib ma siday mustafna u tahay baa noocaas addoonkii iyo sayidkii inay mucaamala dhex martaa mamnuuc bay ahayd oo dee heshiis iyo markaa tacaamul dhexdooda uu maro tasaruf min xaysu tasaruf ilaan tacaamul kama yeeshaane oo sayidkunbaa dira un waxaa soo qabo buu idhaada iyo waxaa sidaa yeel iyo waan ku xoreeyey iyo mid baan kuu diray iyo saas wey waan ku iibiye haluma jar laakiin tacaamulkii mamnuuca ahaa mar buu mashruuc noqonayaa waa marka in dee uu kitaabeeya ay sunna tahay oo addoonkii hadduu kasuub yahay nin shaqaysanaya oo wax soo saar leh waxa sunna ah inuu kitaabeeyo yidhaa intaa la kaalay dabeetana xorow kitaabayntaa haddaba tacaamulkii mamnuuca ahaa ee mashruuca ka dhigtay waa sunne oo waxa mamnuuc ahaa waa tacaamulka waxa mashruuc ahayna waa kitaabaynta maxbuubka ah ee sunnada ah maca daalik waa sunna waxaanaynu isku soo ogeyn qaacidadu soo ahayd maa kaana mamnuucan idaa jaaza wajaba markaa shaygii mamnuuca ahaa oo mashruucahoo sunnaa weeye kan من أن الصلاة في السفن انت أدن بنا معنى مثال بوصي وضع القاعدة الرابعة والعشرون قاعدة ذا أفري الله واتناروحا إلا ذاي ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعموم شيء واجبية لبا أمر كود وين مرك خاسمة دي سلعيك شيء ما واجبين أيوه لبا أمر كود خضوط مرك عموم كي سلعيك شيء لبا أمر بكين أيوه كوين waxa uu ku keenayaa khusuuskiisa marka gaarnimadiisa loo eego haddaba ka weyn baa laga tixraacayaa mooyaane cumuumnimo intoo loo eego hayara fududna ma keenayo tusaaluhun baad ku fahmaysaa wuxuu ihi maa awjaba shayga waajibiya alacdama ka weyn bilkhusuusi gaar ahaantiisa ku waajibiya laa yujibu bilcumuum cumuumkiisa kolka laeega kuma keenayo alahwaana icqilan daalik sala waxaa ka mid ah tusaalayaal dhowra haddaynu ka soo qaadanno ninkii zaaniga ahaa ee silaystay ee waxaa lagu leeyahay xad tacsiirta laakiin laguma leh oo sinadaa uu galay xaddeedii unbaa laga jaraya laakiin mulaamasadii iyo mufaakhadadii iyo mucaamaladii ka horraysay sinada ee ajnebiyaddaa uula yimi xaaraamta ka ahayd lama odhanayo waa lagu tacsiiraya oo intoo lagu xadaa edabtiina lagugu daraya lama odhanayo maxaa yeelay zinadani waxa ay keentay acdama alamrayn labadii amare lagu yeelan lahaayoo xad iyo tacsiira koodii weynaabuu ku keenay khusuuskiisa inaantiisa marka la eego taasuu ku keenay marka haddaba caam ahaantiisa kuma keenayo kii yaraaya ahaa tacsiirta ninkii muxsinka ahaa muxsan ee la dhowree markaa meher hore iyo wax soo maray nin iyo naag mid kastaba ha ahaadee zinada markaa ka dhacda isaga waxay keenaysaa maxay dee waxay keenaysaa xad haddaba zinadaas labada shay ee lagu yeelan lahaayoo dee jaldi jaldi iyo rajmi ah koodii weynaa unbay keenaysa oo rajmi ah laakiin kii yaraayoo ahwanka ahaa waa baabu zina uun kuma keenayo oo lama odhanayo mar hadduu zino yahay zinadu way lahaan jirtay laba xadood oo ahwan iyo acdama ee labadiiba cumuumkiisa aynu eegno ha lagu wada qaado qofkii oo hana la jeldiyo hana la rajmiyo la odhan maayo ilan min xayu lismi markaynu eegno magacan cumuumkiisa haddaynu eegno waa zino zinaduna maxay lahayd xeer ciqaabiyadeedu dee waxaa rajmi iyo jeldiba way ahaayeen marka xagga cumuumka aynu eegno oo xaddii acdamka ahayd iyo xaddii ahwanka ahaydba ha lagu qaado qofkan lama odhanayo laakiin akhasnimadiisun baa la eegaya xadda u gaarka ah markaa jaldig wuxuuna lagu yeelanayaa rajmigii jaldina laguma yeelanayo waxaa kaloo ka mid ah mael qofkii haddii sinad ka soo baxdo manidi wayse uma waajibinayo iyadoo la leeyahay waa khaarij wax ka weyn buu dee waajibiyo qusli ah fuqaadu waa waxay yaryaroo markaa saqaayif oo aada usii tatabuceen waxaynu isku ogeyn alkhaarij min asabiileyn wixii labada waddo ka soo baxaa inuu keeni jiray maxay wayso haddaba shaygan khaarijka ah lama odhanayo min xaysu kownihi khaarij mar hadduu soo baxay ha keeno acdamkii uu lahaa oo dee inuu ka maydho qofkani ah ile meli baa ka timide ahwankiina ha keeno oo hana laga weysaysto la odhan maayo ee labada arrin ka weyn unbaa waajibaya oo ah inuu ka maydho laakiin wayse laguma leh dee waysada k kan bay hoos geli amhiladeeda markaa saddexdaasaa ka mid a wanaqadat qaacidadani waxa ay ku burtay laga soo istisnood un iska dheh bisuwarin yaa qaada nimankan hogaamiyeyaasha ah kalxaydi waannifaasi waalwilaada waaba saddexdaas ayaa ka mida kuwayaalaha mustasnayaadka ah xaydkii nifaaskii iyo dhalmadii oo fa innahaa saddexdaa madkuuraaddaasi tuujibu algusla maydhi bay waajibinaysa macahaa iyadoo waysadiina lagu darayo macahaa xaal iyada uu la soconaya ashyaadaa iijaabuha alwudu ama macaha marka la idhaa مثل حاجة شعرهان كل خلاقة ألفته وإسكا دروا ألف الإطلاقون فإنها توجب الغسل بي واجبين مع إيجابها الوضوء يدي ويسنة واجبين أيضا فاسمع عن أرنتها مقل وصدح لها حمد حيث كي مركي كما يلانا يسأي النفاكي هي ولادتي وده نفاكي ما طبعا نقنيسة غسلقي مع الوطوب النقنية مد الله بعد وحي يدنا تهي والمهر مع أرش البكارة لزم وواجب في وطء فاسد الشراء كما علم ninkii addoon buu soo iibsaday waxaanu iibkaasi noqday iib oo markaa fasahaaday ayuu noqday lama xadayo ninkii shubha meeshii taalla macnaha iibkii baa buray sababta qofku hadduu addoonta soo iibsaday isaga alaha milkulyamiin buu kula mucaamaloon karaa jaa'is bay u tahay oo uu iska wadii karaa biduuni cabdi nikaaxiyo ilaa isma maraan milkulyamiin marka haddaba wuxuu ismoodsiiyey inuu yeeshay oo uu soo iibsado o uu jimaacay wadigaa isagaa waxaa caddaatay inuu faasid yahay dabcan in la celiyay noqonaysa oo ninkii dee addoonta lahaa u iska qaata kana lacagtii ninkiina lama xadayo laakiin meher baa lagu leeyahy meherkaa waxaa raacaya arshulbikaara sii dee bikra ay ahayd arshulbikaarana keen baa la leeyahy maxaa lagu garan doona addoon bikaara iyo mid tayiba ah iyo tayladda intay kala joogaan baa la eegi nisbada udhaxaysaa la kala jari markaa intay bikaaradu la dheertaa la bixinaya meherkiina markaa wuu waajibay arshulbikaarana waa la raaciyey markaa wadcigan isaga ahi waxa uu waajibiyey acdama alamrayn wa ahwana alamrayn labada arrina la bixinayo kii weynaaba meherkiiya iyo kii yaraa arshigiiya labadiiba uu wada keenay markaa waa mustahna min alqaacida ashaahidaani bizinaa low rajacuu min bacdi rajmin falqisaasu yaqacu maxadi qadfin wakada low qaatala akara min gayri wakana kaamila فإنه مع سهمه يرضخ له ذكره جمع كما قد نقله marka waxaan farta waaweyn ma wada aha shicirada meelaha qaar kood baa iska fiirinaysa masalada saddexaad ee qaacidada mustasna ka noqonaysa waxay leedahay ashaahiduuna nimankii ku markhaati kacaya bisina qofkii muxsanka ahaa low rajacuu hadday ka noqdaan min bacdi rajmin intii ninkii la rajmiyey kadib muxsanka ahaa falqisaasu yaqac iyagiina waa la qisaas maca xaddi qadfin iyadoo xadulqadafna loogu darayo afar markhaati bay ahaanoo mid ay u cadhaystaayeen bay idhahdeen fulaankaasi waa zinaysay dabeed ninkiina muxsan buu ahaa waa lasoo qabto waaba la rajmiyeyba goordhow bay is idhahdeen arrinku wuu sahlan yahay oo waxay dhahan waxba kumaanaan arkin been baanu sheegaynay bay idhahdeen marka hore intoo lasoo qabto ayaa ilan qof muslina ayay markaa qadfeen zine aanu qabin ay ku sheegeen sida qur-aanku uu xusay xadulqadafkii baa lagu dhufan marka labaadna dee qofkii bay ku markhaati fuleenoo sabab ay u noqdeen dilkiis iyagaa dilay ninkan ninkan la rajmiye iyagaa dilay waana la qisaasi doonaa marka dambe markaa waxaa arrinkoodani shahaadadoodani ay keentay shahaadadan beenta ahi acdama alamrayn oo ah qisaas iyo ahwana alamrayn oo ah xadulqadar kaasi waa mid kasii soco waxaad tidhaahdaa tusaalaha afaad ee mustafnaha ah wakadaa low qaatala ninkii hadduu dagaalamo akara min hayrin dadka kale dagaalkooda wax ka fara badan ayuu dagaalamay wa kaana kaamilanna wuu ahaa qofkaas fa innahu maca sahmihi yurdaku lah tadkigiina waa la siin doonaa dakarahu mas'aladan waxaa sheegay jamcun koox culimada ka mid a kamaa qad naqalahu sidaa raafici uu soo naqilay qofku haddii uu markaa mujaahid yahay ama faraska wato dee markuu faradka wato saddex sahmi buu lahaa marka khaniimada la qaybsanayo iyo fantari uu yahayna hal sahmi buu lahaa daba ninkii wuu dadaalay oo dagaal aad u badan buu sameeyey oo cadow badan buu laayey oo dhakada uu ka guray maalintaa la dagaalamayo marka sahmigiisiina waa la siinayaa tadkhina waa loogu darayaa tadkhiga waxaa la siiyaa addoommaha iyo dumarka iyo kuwayaalahaasaa la siiyaa oo tadki sahmi lama gaadhsiiyaa laydha shanta aan shan la gaadhsiinin bay ka mid yihin betal mutca meher lama gaadhsiiyo xukuumo arshi muqadara lama gaadhsiiyo tadki sahmi muqadara lama gaadhsiiyo ayaa laydha sado xaqayso dee xukuumo uu yahay ma gaadhsiinaysid xubinkaasi arshigii muqadarkaa shareecadda uu ku lahaa haddii mutca la siinayo oo dumarkii layidhi wamaticahun lama gaadhsiinayo meherka qadarkii u ahaa haddii sahmi muqadara qofkan mujaahidiin mujaahidka uu lahaa oo dee intaas loo qaybinayo qof walba qadar cayiman la siinayay intii addoomaha iyo dadka kale jihaadka la socda iyo dumarka iyo radqigii la siinayo lama gaadhsiinayo laakiin haddaba qofkani haddii uu dagaalka uu maalintaa dagaalamay dagaal aada u badan ahaa qof kaamilana u ahaa sahmigiisi waa loo dhiibaya waxaa kaloo loogu daraya radqi habitaanna waa loogu daraya ama gunna bandhe gunno jihaad undhe markaas waxay noqoteen arrin markaa dagaalkiisaasi waxa uu keenay acdama alamrayn oo sahmigiiya iyo ahwana alamrayn oo radqigiiya labadii shay ee meesha lagu qaadanaya buu u keenay jamcun min alculamaa baa sidaa sheegay alqaacidatu alkhaamisatu waalcishruun qaacidadan shan iyo labaatanaad waxa ay leedahay maa sabata bishar muqadamun calaa maa sabata bishar wa taaliyatahaa wixii sharciga ku sugnaaday waa laga horu marinayaa wixii shardiga ku sugnaaday oo waxa sharciga ku sugnaadaa horaynaya waxa shardiga ku sugnaadayna wuu hadhaya sharcigaa awla awaa awlawaya labadaa taaliyuu sheegayo dee asalkumuu sheegin matnigan suyuudiga uu ka soo gaabiyey markaad eegto isagu cibaarada dee intaa horunbu maa tabata bisharci muqadamun calaa maa tabata bishard ayuu ku daynaya kuwa kale laftooda saasay cabiraya marka halkan iyo laba meeloodoo dambeeyu wataaliyaatahadaa cabiraya waalaatun talihinna buu meel afraadna odhan doona marka waa iska suuragal inuu labadan qaacidee soo socda uga jeedo in mustaqnayaadka qaacidada qaar ka mida uga jeedo wax caddeeyey madaan arrinta wa haabitan bisharci shayga sharciga ku sugnaada qadamuu way ka horumariyeen calaa maa shay bay ka hormariyeen shayga oo habata bishardi shardi ku sugnaaday shardigoo kaana musjalan mudlaq iska ahaa wa min hunaa qaacidadaa inagoo ka indilaaqayna maa saxa nadru lwaajib shaygii waajibkaa in lagu nadraatee ma ansaxayso waqis calayhaa dee tusaalahaasun sii tixraac taxdo waxaad ku guulaysan doontaa bilmawaahib waxyaabaha ilaahay uu hibeeyey caddiyooyinka cilmiga aad ku hi ayaad ku guulaysan markaa amhiladaad ku sii garan doontaa misaalka u horreeya isagaaba sheegay oo shay waajib ah ayaa tidhi waan kusii nadrayaa ee nadarkuna waajib buu ahaa maa sabata bisharci muqadamun calaa maa sabata bishardi labada wujuub wujuubkan uu ku soconayaa waa kii sharciga un ilaahay wuxuu igu leeyahay salaaddii duhur inaan maanta tukano lilaahi calaya an usaliya salaata duhr dee horey waajib u ahayda maxaad soo kordhay markaa wujuubkeedu waa kii ilaahay uu kugu waajibiyey mid nadarta laakiin maya halkaasuu ku hadhay afadiisiibuu la hadlay walkaasaa waxa uu yidhi طلqتki بألف على أنa lii rajعة سقطa qwlه بألف ويقع rajعية لأن الماaل ثبta بشharط والرajعة بالشharع فakاna أقوى iblaayo hadalkaagu u batee kun haddaad la kaalaydo xor baa tahay xor waxaa tahay cafwan waad furanta kun haddaad la kaalaydo waad furanta laakiin waxaan kugu leeyahay inaan kusoo ceshado kun haddaad la kaalaydo waad furan tahay bisharطi inaan kusoo ceshado laba arrimood baa isku dhacay adduun haddaad la kaalayda waxay sheegaysaa dalaaq kolciga waa inaan ku soo ceshadaana waxay ka hor imanaysaa kolcigaas agta adduun dee mukhtalaco ay tahay oo qofku adduun uu ka qaato ninkii dee furayay miyuu soo ceshan karaa baynuuna mabaayina ayay noqonaysaa mise uu soo ceshan karaa masala fiqiya saalnaaku ya baayina dee wey ninkii haddii waa maalayn sharciga uu sameeyey weye samaaxadda sharcigay ka mid tahay naagtii haddii ay ninkii la dhaqmi kari weydo inay markaa la dabaalato ay ka iibsato dalqadi dabeetana sidaa uu ku furo hadduu haddaba soo ceshan karaya iibkeedii muxuu faa'iideeyey qaar badan baa kabaa ka subkan lahaa oo maanta intuu ka qaato adduunkaa ayuu dabeetana berrita cadaadin lahaa see haddana berrita iibsan lahayd way sii socon lahayd laakiin waxaa layihi kol haddii heshiiskani dhaco oo adduun ay bixiso isagiina dalqadii ay ka dhacdo adduunkaa ku furo sooma ceshan karo way u dhammaatay nikaax jadiid oo awliyadeedii isugu yimaadaan oo la is-ogolaado mooyaane haadow salaam haddaba ninkani waxa uu leeyahay maal bixiyo waan ku furay waanaan ku soo ceshaday markaa maa habata bisharci muqadamun calaa maa habata bishard bishardi ana lii arajca unbaa laska ayuunbaa markaa ku sugnaatay sharciga markaa alfintaas unbaa meesha ka baxay ninkii nin xaaskiisii furay oo rajciyana unbuu noqonayaa laakiin masaladii khulci bay ka baxaysaa baabudalaaq unbay noqonaysaa midda saddexaad waxa weeyaan mustawladadiibuu tadbiir ku sameeyey tadbiir ma asaxayo dee addoomaha waxa la idhaahdo waynu heli insha allahu e way magacyaal badnaayeen mid mudabber baa la idhaahdaa oo muxuu ahaa nidaamid tufaanta xor buku markaan dhinta hebelo xor baa dee mawdkiisunbuu sugayaa u qalweynaya midina waxa weeye mustawlada ayaa la idhaahdaa dee kol haddii ay ubad u dhasho addoonta wuxuunay sugaysaa intuu dhimanayo oo shareecadaa u saamaxaysa markaa in ay xorowdo hadal kale ma leh cidi dhexli mayse markaas sii xoroobaysaa ninkan idin mid waxaa la idhaha mubacadoo dee waa addoonkii barxorta ah mid mushtarak baa la ydhaha waa ka la wada leeyahay mid qini baa la idhaahdaa mid mukaasad haluma jara haddaba waxba muu soo kordhinine addoontii mustawladada ahayd oo sugaysay maadaamay ubad u lahayd markuu dhinta dee inay xorowdo oo sharcigu xornimo siiye markuu dhinto ayuu yidhi marka aan dhinta heblaayo xor baa inayadaa uma baahanba maasab maa sabata bisharci ayuunbaa la horraysiinayaa oo ah inay ku xoroobaysa istiilaadka ee aanay ku xoroobayn tadbiirka markaa addoomahan tiradooda inta badan lama fahmo xaj buu xidhayba ka soo qaad waa sunne ama waa nadar xajatulislaamna waa lagu leeyahay xajatulislaam buu dhacaya khiyaarulmajlis iyo khiyaarushardi baa jiray goorhka haddaynu iminka kala iibsanno laba khiyaar baan leeyahay khiyaarulmajlis intaynu halkaa wada fadhinaynu haasaawayno maantoo dhan ba ha ahaato ilaa saa dambe ha ahaato lix cisho toban cisho mar haddaynaan kala tegin waan ka noqon karaa waa khiyaarulmajlis sharcigaa sugaytaa khiyaaru shardiguna saddex cishuu qofku leeyahay saddex cisho haddaan alaabtaa ceeb qadiima kusoo arko waan soo celin karaa marka iyadoo khiyaarulmajliskii uu leeyahay hadduu khiyaaru shardi la yimaado majliskiina weli sidii mutawaasil u yaho usii socdo khiyaarulmajliskaa la horraysiinaya maa sabata bisharci muqadamun calaa maa sabata bishard oo khiyaaru shardigaa laga tegaya maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaadu waa qaacidada lix iyo labaatanaad waxay leedahay shayga ay xaaraan tahay in la isticmaalo dee samaysashadiisuna ma banaano waa kaa xaaraan inaad isticmaashood wadoodbood ku tasarufto deebay kugu banaananaysa samaysashadiisu markaad samaysato soo uma sii socotid inaad isticmaasho saddan lidaraa'ici almufdiyati ila alxaraam aa lagaa joojinayaa marka wa kullu maa shay dhammaantii isticmaaluhu qad xurima la mamnuucay falyakun ha ahaado ittikaaduhu samaysashadiisuna muxaraman dheh sidaa awgeed aalaatulmalaahi ma bannaana durbaankii kamankii miyuusigii wixii oo dhan hawaani naqdayn dahabkii iyo lacagtii iyo dee weelalkii ahaa ma bannaana ay in qofkii samaystu daba orordo iyadana ma bannaano kol haddii aanu kuna ugaadhsanayn beerna u ilaalinayn doofaar in la dhaqdaana sida gaalada ma bannaana alfawaasiqu alkhams weelaalihii dee jiirkii iyo wixii nooca aha in la samaystaa ma bannaana khabri in la samaystaa ma bannaana xariirtii iyo xullidii xaraamta ahayd iyaduna ma banaana waxaasoo dhan dee ila lama isticmaalo maxaad u samaysan markaa mar haddii isticmaalkiisii xaraam yahay samaysashadiisiina waa mamnuuc wa naqadat qaacidadaasi waxay ku burtoo lagu soo istisnooday bisuwarin bisuuratin hal suuro ayuunbaa mustasne ka ah oo fii baabi sulxi sulaxa baabkiisa ku sugan waayo suuradaasina fatxuhu ninkii oo fura weeye lilalbaabi albaabuu gurigiisa ka furaya mahmaa yakun marka u ahaanayo yasmuruhu mid musbaaraya walaakin ujiiba canhaa qaacidadaa waxaa lagaga jawaabay bijawaabin mutqan jawaab muxkam ahoo munaasiba ayaa lagaga jawaabay taa hore waad fahantaan ahayd oo tusaalayaasheediina waynu soo qaadanay hal suuruusa laakiin ka soo reebay suuradani waxay ku jirtaa baabusulxi yaad kubaha fuqahada akrido baab bay leeyihiin baabu sulxi la ydhaah waxaa kusii dhex jira baab lagu tilmaamo alxuquuq almushtaraka xuquuqda ay dadku wada leeyihiin xuquuqda la wada leeyahay waxaa ka mida wadooyinka la maro ama wadiiqada ama tabaabuurku maro kuwa haween iyo kuwa yaryar sidaa awgeed wadooyinka ah ee gaar ahaan kuwa cidhiidhiga ah qofka uma banaana wixii carqaladaynaya inuu xaggiisa u jiheeyo waddadaas oo ama dekad dheer uu ku dhiso sida bakaarada aad ku aragto dadku ku kufayaan masaakiinta ama rawshan iyo saanqaaf dheer oo sidaa ugu waxeeyo oo gawaadhida iyo awsa iyo jiidhayaan ama uu ku banneeyo albaab iyo daaqad isagu uu ku samaysanayo wajahad waxyaabahaasi uma bannaana waa xuquuqul mushtarak markaa qofkii inuu istiqlaal sameeyo keligii uu si gaara uga faa'iidaysto waa la diiday waaya haddaba waxaa jira oo fuqahadu ay ku sheegaan halkaa qofku waddada inuu albaab u furaa way bannaan tahay bay idhahdeen haddii uu musbaarayo oo intuu albaabkii furo dee dabcan uu fareemkii u sameeyo ayaa uu hadduu doono looxii ku xidhaya markaasuu banadaya oo taswiirkan uu sheegayaa uu banadaya meeshii maxaa ka soo baxday shay uu itikaadkiisii la yimid oo albaabu waddadii furaya maca daalika aanu isticmaalayn oo musamar ah markaa mas'aladaa waa laga soo istisnooday bay leeyihin oo mustaqbalka waa suuragal waddadiiba in la banado oo markaa hareeraha dee laga xidho oo meeshii ay noqoto meel la isticmaali karo isagana dhib ay ku tahay inuu albaab furo marka hadduu faraamkii geliyo halkaa u furo albaabna uu la damacsan yahay laakiin iminka aanu isticmaalayna uu banado way iska bannaan tahay bay yidhahdeen markaa mas'alada iyada waa mustasne bay leeyihin oo waa laga soo reebaya qaarkoodna waxaabay ku jawaabeen jawaab mudqanahoo munaasib ahoo waxay leeyihiin taa qudheedu ma aha la mid maaha kuwan ee way ka duwan tahay oo say uga duwan tahay waxa weeye shaygaa itikaadkiisa hala yimaado oo masala albaabkii ha furo laakiin isticmaalkiisu suuroobi maayo bay yidhaha sababtoo ah dad baa ku daba taagan dadkan ay xuquuqda wada leeyihiin ee asxaaba derbi ee waddada mara derbigu waa kan maaha ku daalin haddaad tidhaha derbi waa nuurun cala derbi waa nuurkaa waddada kusugan yahay carabiga derbiga waddadaasala gidaarkan baynu inagu naqaanaa haddaba asxaaba derbi dadka halkaa waddadaa mara ayaa ku daba taagan oo itikaadkiisii inuu isticmaal raaciyo dadkaasaa u diiday oo markuu is idhaahdo furba jooji bay leeyihi laakiin markuu weel dahaba samaysto qofkii ama xariir dee itikaadkani wuxuu usii wadaa isticmaal sababtoo a isagii baa samaysta isagii baana haysta cid ku daba taagan oo u diidaysaana ma jirto marka labada arrin isku mid ma ahee taa qudheeda mustasne lagama dhigi kara bay leeyihi oo waa shay itikaadkiisu uu bannaan yahay isticmaalkiisuna aanu daba iman karin sida kuwan kale looga baqayo wanaqadat bisuuratin bay qaacidadaas ku burtay oo fii baabi sulxi ku sugan wahya fatxuhu lilbaab waa ninkii guriga dhisanayo albaabkii fura halkaa waddada u fura mahmaa yakun yasburu markuuse laakiin bannaday walaakin ujiiba canhaa bushigaa laftiisa ama suuradaa qudheeda iyo istisnanimadeeda waxaa lagu jawaabay iyadoo la leeyahay mustasnaba maaha bijawaabin mutqan waana kaa sharaxa kugu sii sheegaya wallahu aclam ninkaa faaliyaha ah waxa uu isaguna qaadanayo waa xaraam saaxirlahaas baasi la odhan jiray ribada laaluushka iyadana ku dar ujratu naa'ixa innagu ma naqaano laakiin masar iyo etoobiya iyo waxa macruufka ah markaa qofku dhinto in la yidhaahdo ha loogu yeedho toban naagood ow ooyo mid waliba mushqaalintaa leegay qaadato oo mashruuciiba la ballaariyo markaa inaga dad caadi unbaa iska yar ooyo faamiligiisa ama qaraabadiisa ahe in mashruucba laga dhigo taa dadka qaadanaya kuway siinayaanba waa ka xaaraan zaamirkiina waa la mid kii miyuusiga tumaya riwaayadlaha ahaa isna waa ka xaraam wixii uu ku qaadanayay kamankiiyo miyuusiga cid kale inuu siiyana daah markaa in la iska ilaaliyo wey kaasibkiina waa sidoo kale hadduu wax soo dhaco ama uu soo dhuljiifeeyo dabeed aabihii kusii sooriyeeyo iyaduna waa xaraam xaraam ku dhoobuun wahalumajer waa badan tahay wastusniya waxaa lasoo reebay dheh naxwu rashwatin lixaakim ninka xaakimkaa qaadigii la siinayey waxaa qaadiga baashii rashwad ahayd ee laaluushkii la siinayay waa lasoo reebay tawasulan lixaqihi iyadoo qofkani xaqiisii uu baadi doonayo min daalimin min daalimana uu ka raadinayo waa laga yaabaa inaanay culimmadu isku wada waafaqsanaynse laakiin bacdulmadaahib oo shaaficiyadu ay ka mid tahay ayaa waxa ay leeyihiin qofku wuu bixin karaa laaluushkii haddii uu baadi doonayo xaqiisii oo uu qaadiga leeyahy xaqaaga ha kaaga reebo maxaa yeele aayaddii maxay tilmaamaysaa walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil watudluu biha ila alxukaam lita'khuduu fariiqa min amwaali innaas markaa ciladii waxaa looga dhigay lita'khuduu fariiqa min amwaali innaas dadka xoolahooda si aa qayb ka mida u qaadataan baa ciladii ay noqotay si awgeed haddii aanu dee qofkii ku qaadanaynin wax ee wixiisii uu baadi doonayo wuu bixin karaa laakiin qaadiga waa ka xaraam marlayba inuu qaato saasay leeyihin waxa uu ihi wafaku ma'suurin qofkii ma'suurka ahaa ee la qafaashay isagana waa iska bannaan tahay in wixii la bixiyo si loo soo furto oo haddii dadka gaalada ahay waxay naga qabsadaan waynu bixin karnaa waa se ku xaraam qof dee muslim ahoo kuwo kaloo dhibaataynaya haddii ay qabsadaan muslimiinba ha ahaadeene wixii adduun ay ku xidhaan waa la siin doonaa iyaga markaa kuwa qaadashadooda waa ka xaraam laakiin qofkan soo furanaya u bixin karaa waxaa kaloo la mida wamaa qad badalahu wixii qofku uu dhiibay liman qofku uu dhiibay yakhaafu uu ka cabsanayo hajrahu liyasila si u xidhiidhiyo oo qof markaa ama qaraabo ayihiin ama muslimiinta ka mid ah ayuu ka baqday markaa inuu nacaybsiiyo qaado oo uu fogaado uu fogaado markaasuu dabeetana wax siinaya hajwahu buu dhi laakiin kan ashbahu nabaa'ir uu ka soo gaabiyey isagu hajrahu buu dhigayaa biraay hajwahu haddii la idhaa dee kolle waxay u yar egtahay hajaa yahjuu hajwan caybay markaa u yaragtahay oo qofkii caayay dee inuu iska laalushay markaa noqonay taa qudheeda maan ku dul joogsan laakiin dee waa wax iska suuragala hadduu qofku sharaftiisii ubaabo oo ninkiiba markuu nebigu usoo galaya calayhi salaatu wasalaam waa kiilaa bisa ahlulcashiira markii dambe uusoo galayna alaana lahu lkalaam hadalkiibuu nebigu u dabciyey caaishana waa sii su-aashay dabeedna waxau lahaa dadka waxa ugu shar badan qofka laga baqayo sharkiisa iyo fuxshigiisa markaa hadduu ku adkayn lahaa dee inuu caayi lahaabaa suuragal noqon lahay marka hajwigaa qudhiisu dee waa muxtamal baa suuragal noqon karta fii bacdi alawqaat laakiin iminka hajrahu qofkiio wuxuu ka cabsaday inuu ka tago markaa inuu wax siiyaa way banaanta liyasilahu si uu u xidhiidhiyo waxaa kaloo iyadana uu yihi waa masaa'ilkii laga soo reebaye ee icdaagu uu banaanaa laakiin akdigu aanu banaanayn qofku u bixin karaa ka qaadanaya aanay u banaanayn waxaytu maa khaafa alwasiyu ninkii wasiga ahaa ee ubadka xoolahooda loo dardaarmay marka uu ka cabsado daaliman nin gardaroonaya acdaa wuu siinayaa midal maali xoolihiibu wax ka siinayaa liyadxal maalu xoolihii si u noqdo u ahaado weeye saaliman mid badbaada tanna waxa weeye wasi baa jira wasi wasigaasi qofkan dhimanaya ayaa u dardaarmaya waxa uu leeyahy hebel hebel haddaad tahay ubadkaygii yaryaraa iyo tasarufka maalkooda inta ay qaan gaadhayaan adiga ayaa ka mas-uula markaa weli buu noqonayaa xoolahoodiina wuu maamulayaa ilaa intay qaan gaadhayaan sharciguna awood buu u siinayaa wuu u saamaxayaa taa haddaba ubadkaa yaryar ama kuwa isxigaan ha ahaado ama qof kaleba ha ahaadee ninkii wasiga ahaa ee xoolahan ka mas-uulka ahaa waxa uu ka cabsaday in xoolihii agoontu ay dhacmaan xoolaha agoontana in wax laga bixiyo may ahayn wax wuu ka bixin karaa markaas kii daalimka ahaa ee goosanayay in yar wuu kaga laaluushi karaa si uu uga tago wax wuu siin karaa dee si uu uga reebo weeye xoolihii agoontu ilaa way dhacmayaan oo daalimkana kaxaysanaya haddii kale markaa si uu maalkii saalim u ahaado adxaa ilaa waxay ka mid ahayd min akhawaati kaana macnaheeduna waa saara wey liyakuuna almaalu waliyasiira almaalu saaliman si uu maalkaasi u badbaado kollayba kan daalimka a dee inuu qaataa waa ka xaraame kan wasiga ah ee bixinaya xoolihii ago agoomaha si uu badbaadiyo dee waxbuu ka bixin karaa masaa'ilkii mustatnaha buu weli wadaa waalbadlu min qaatin wastusniya waxaa laga soo reebay albadlu dhiibid oo min qaadi ka ahaaday likay yuwallaa si loogu dhiibo maamulka waalakhdu lisuldaani suldaankii inuu laaluushkaa qaato lan yaxilla xalaal ma aha ninkani waa qaadi waxaanu ogyahay hargeyso oo kale ama magaalada uu markaa joogo cid qadaaga kaga ehelsanay inaanay jirin buu ogyahay ummaddana cid kale oo markaa daalima gacanta loo gelinayo qadaageeda ninkan xaakimka ana hadduu xoogaa qaxwo a siiyo wuu ka dhigayaa qaadi markaa ijcalnii calaa khasaa'in alard baabkeedii bay noqonaysaa inuu kaambayngareeyo oo uu kii qaadiga ahaana xoogaa laaluusha siiyo dabeetana sidaa qadaagii loogu dhiibo oo arrin iska bannaan isagiina dee fardulcayn bay ku noqonaysa kol hadduu ogsoon yahay cid kale oo arrintan dulmigan dadka ka badbaadinaysa oon isaga ahayn inaanu jirin amaba wax macrifo u leh mas'aladan inuu isaga un yahay qadaagaa kolkaa way ku caynoobaysa inuu wax bixiyaano xalaal bay u noqonaysa si loogu dhiibo waa haddiise laakiin uu maslaxo caama dee xeerinayo oo aanay dee kambaynkan u socdaa linafsihi un ayan ahayn ama lisaalix laakiin uu mujtamaca u danaynayo dee sida macruufka ah ilaa imaaradii dee ay ahayd markaa inuu qofkii codsado laakiin ninkan mar walba xaakimka ah la laaluushayo ee qadaagaa si ugu dhiibo ugu laaluushayo qaadashadiisi waa ka xaraam isana markaa waa icdaa oo banaanaaday iyo akhdigii oo weli xaraamtiisiya faa'iidatu taqrubu waxa u dhow min di lqaacidati qaacidadan waxa u dhowaanaysa qaacidatun ukhraa qaacido kalaa la odhan karaa way ku dhowdahay tan faa'idatun taqrubu min di lqaacida qaacidatun ukhraa taasoo waaridatun ladayhim culimada fuqahada agtooda soo aroorta oo fannigan fii cilmi alqawaacid dhexdeeda laga helayo waayo qaacidadanina waxa ay leedahay maa xaruma ficluhu xudira alabu maa xaruma aw maa xurima sida uu dabdinayo kaa ashbaahu nabaaye maa xurima ficluhu xudira alabu wixii la manciyey inuu qofku sameeyo waa ka xaraam inuu raadsadana aday ku yar dhowda qofkii kol haddii isagii loo diiday inuu falo inuu inuu raadiyaana xaraam bay ka tahay alabuhu aydan kamaa dukira canhu sidii culimada xaggooda laga warramay qaacidadaa laga sheegay markaa waxa uu ku yihi laba mas'alaa laga soo reebayaa labadiibuu sheegay inkastoo amhilata alqaacida aanu tilmaamin haddana way badan yihiin markaa mustasnayaadkii unbuu banbaxay kolkaa waxau ihi wastusniya min daalika hadalkaa waxaa laga soo reebay saadiqan xaalu yakii muduciga ahaa isaga oo run sheegaya marka uu soo dacweeyo ninkii kale ee mutacalahiga ahaa falahu waxaa u sugnaaday taxliifu man ankarahu qofkan isaga diiday ee dacwaddiisa diiday inuu dhaarsado ayuu leeyahay id facalahu markii uu sameeyey taa kolka uu dee hariimkani sameeyey sa waa ka halkaa saarixaaba kugu sheegayo nin baa nin kale ayuu gashi ku lahaa markaa dacwad buu soo ogay dee shuruuda dacwa oofsatay oo shuruudii laga helay ayuu ku soo ogay ninkii markaa ninkan isaga ahee qariimka ahee gasharga lagu leeyahayna wuu dafiray wuu dafiray markaa markhaatina uma hayo wuxuu xaq u leeyahay dee inuu dhaarsado kii waxu sheeganayay qariimkaha ee gashiga lagu lahaa xaq wuxuu u leeyahay inuu idhaahdo ii dhaaro dhaartan dee isagu maleo islaamku waxa uu siiyey muddo caleyhiga laakiin waxa uu heli karaa dalabkeeda markaa waa shay isagii aanu bannaanayn oo jaranjaradii dacwada aanu xaq u lahayn muducigu laakiin dalabkeedii uu leeyahay oo dee ah inuu mudinuu muddo caleyhigii dhaarsado oo albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar markaa isagii waxaa lagu lahaa caddayn markhaati inuu keeno kiina wuu waayey dhaarna ma laha oo uma bannaana laakiin waxa u bannaan inuu dhaartaa aan u bannaanayn dalbo idan markaa qaacidadii sida ay mustasna uga tahay waxa weeyaan ilaa waa shay ficilkiisii aanu u bannaanayn walam yuxdar dalabu laakiin dalabkiisii aan loo diiday aluulaa ida dacaa dacwatan saadiqatan calaa qariimihi faankara alghariimu falahu taxliifu markaa ida dacaa dacwatan saadiqatan saadiqan taa wuxuu uga jeedaa un marka uu muducigii ku run sheegayo dacwaddiisa oo uu iska soo gaabiyo dee waa la isla fahmaya amtilada mustafnaadka oo suraaxda ku bayaamin weeye macnuhu marka wastusniya min daalika dacwatu muddacin saadiqan in muduciyahoo dacwadiisaa ku run sheegaya mudda caleyhigiina uu ku inkiray falahu taxliifu man ankarahu mudda caleyhigan ama ninkan qariimka ee gashiga uu ku lahaaye inkiray inuu dhaarsaduu leeyahay id facalahu marka uu dee kan munkirka ahay markuu dee inkaarkaa sameeyo ee uu diido dee ii dhaara buu odhanayaa masalada labaadna waxa weeye wajizyatu demey ninkaa baaniyaalkaa cashuurtiisa tudlabu waa la raadinayaa wa in yaxruma calayhi mamnuuc baa ha ka ahaado badluhaa dhiibisteeda kamaa zukina sidii la ogaaday waxaa macruufa dee dadka gaalada ah ee ku dhex nool muslimiinta ee cashuurta laga qaado ee baaniyaallada ah ee cashuur baynu ka qaadnaa markaa cashuurta akhdigeedu waa inoo bannaan yahay xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun waa laynoo banneeyey akhdigu innaga ha inoo xalaal ahaado laakiin isaga icdaagu xalaal uma uma bannaana waa wax laga manciyey sababtoo ah dee wuxuu heli karaayoo waajibba kuwa inuu ka dabaasho oo uu dee islaamo ilaan hadduu islaamo miyaa laga qaadaya maya waxa dee markaa uu yeelanayaa xuquuq wixii dadka muslimiinta ay lahaayeen wax dheeraadahoo dee laga qaadayaa ma jiro sidaa awgeed ninkan inuu gaalnimadii sii daa'imo oo baasha cashuurtaa uu sii bixiyo xaraam bay ka tahay idan markaa wejigu kusoo gebagabayn lahaa waa inuu sameeyaa oo dee islaamnimadiia idan markaa waa icdo xaraama iyo akhdi xalaala innaga way noo bannaantay laakiin isaga ka xaraanta wa jizyatu duniy ninkaa baaniyaalkaa cashuurtiisii tutlabu isaga waa laga raadinayaa wain yaxruma calayhi badluhaa isagu inuu dhiibaa xaraam ba ha ka ahaato kamaa zukina alqaacidatu athaaminatu waalcishruun qaacidada sideed iyo labaatanaad waxa ay leedahay almashquulu laa yushaqal wa taaliyataaha oo markaa hore aynu usoo yari saarnay waana suuragal inuu laba qaacido kusii xiga uga jeedo maadaama aanu asalku mustalaxa noocana lahayn waana suuragal mustafn bacd almustafniyaat inuu uga jeedo oo marmarka qaarkood dee labadaa taali aanay muuqanayn almashquulu laa yushaqal shay marka horeba hawl ku mashquulsanaa lama sii mashquuliyo shay haddii meel uu ku dhex jiro ama uu caqdi meel si ku yahay ama hawshii uu qaban lahaa midi uu ku jiro lama sii buuxiyo toosto dhaansan lama sii dhaaniyo way masaxaantuwa taaganta baytka saddex boqol iyo lix iyo lixdan waxa uu leeyahy waqacada alasxaabu asxaabtii markaa fannigan ama asxaabu shaafici waxa ay qaacido ka dhigeen bimaa yunqalu sida lasoo naqilayo ee lasoo gudbinayo biannahu shaniya almashquulu laysa yushaqal ayay qaacido ka dhigeen waa fii aanin waaxidin mar keliya wixii laba laba shay oo iska hor imanaya maya wa min hunaa halkaa awgeed maa jaaza ma banaanaanin an yurhana in rahan la dhigo maa rahanahu aakhara qof kale wax uu rahaan dhigay kamaa qad culima fi ljadiid sida loo ogaaday rikoorhkanaan ninaan alaab ka iibsaday baana rahan usii dhigo rahan usii haysta baa ku idhi inaan mid kale haddana kusoo xidhaan aad idhaahdo adna kaa rahan u hayso dawakhaad bay keenaysa maxaa yeelay shaygani meel buu ku mashquulsan yahay markaa kii lamidahu inaan idhaahdo haddana ku aw horimaad baa imanaya hadhow waxaana suuragala wixii haddii uu qofkii amaaday soo celin waayo la is yidhaahdana rahantii iibiya inay labadiiba wada gaari weydo ayaa dhacay dabeetana isku dawaku yimaado idan almashhuuru laa yushaqal rahanta kaa u horeeya la dhigunbuu caqdigiisa soconay waxaa kaloo la mid ah laa yajuuzu alixraamu bilcumrati lilcaakifi biminaa liishtigaalihi bialramyi waalmabiid camal xaj buu ninkani ku jiraa camal kale oo kii lamid ahun inuu ku masaxo maya mabiidkii mina ayuu ku jiraa iyo maalmihii ramyiga labadii maalmood ama saddexdiibuu ku dhex jiraa marka inuu idhaahdo haddana iyadana camalkiisanay dhammaanin cumraa soo xidhanaya dabaddan u baxaya almashquulu laa yushaqal kanuu ku mashquulsan yaha dhammaystiro isdulbuuxin baa la diidan yahay xagga acmaasha ah lam yajud ma banaana buu i iraadu caqdayni laba heshiis in lagu soo wada arooriyo calaa cayni shay cayna maxallan waaxidan meel keliya ah fii manjalaa sida markaa daahirka ah oo shay keliya oo caqdi hore uu ku qotomo caqdigaasina aanu dhammaanin in mid kale laga dabageeyo ama baayici ha ka dabageeya ama mushtarkiya maya almashquulu laa yushaqal wey caqdigaa hore hortaa la dhammaystiro wahaahunaa halkan labadaa cabsi weeye lilasli kitaabkan ka soo gaabiyey asalkaa tafsiilun asaddu tafsiil yaroo wanaagsan buu ku leeyahay tafsiilkaasoo fil caqdi heshiisyada dhexdooda ah xaysumaa warada cala alcaqdi marka uu caqdigaa dambe ku horo oo jiray ku soo arooro waana kaa afarta xaalo u kala qaaday oo masalan waxa uu noqonayaa tusaalihi haddii aynu soo qaadanno labadan laba nin baa kala iibsaday rikoorhkan ayay kala iibsadeen markaa waxaa la eegayaa caqdigii inuu laasimay iyo inaanu laasimin lusuumulcaqdina ee waxa uu ku xidhan yahay waktigii khiyaarka in la dhaafo waktigii khiyaarka in la dhaafo oo masal dee khiyaarulmajlisna waa inaanay lahayn midda kale waa inuu jiraa qabdi wax la idhaahdo ilaan islaamku waxa uu aada u tixgelinayaa guddoomasada wixii haddaan la kala guddoomanin wareer baa ka dhasha meelaha isqabsiguu ka bilaabmana wey ninkii alaab kaa iibsaday dabeetana iyadii oo meeshii taalla uun haddana mid kale uu ka iibinayaa faa'iidu ka dulqaadaya dhakadaaduu ku iibiyey kii kalena mid kale uu kasii iibiyey waa waxaan dee iibka caalamka u badan qabdi ma leh laakiin waxaa la doonayaa qofkani markuu guddoonto hadduu xataa caqaari yahay markuu isagu la wareego ee tasfiya loogu sameeyo inuu tasarufku doonaya sameeyo ayaa la doonaya si anigaa gacanta ku haya iyo weligiigalamaad wareegin iyo murandee aanu u imanin markaa milki waxa uu laasimayaa caqdigii kolka uu guddoonto qofkii khiyaarkiina khiyaaru majliskiina laga baxo waaya haddaba iyadiyo weli alaabtii zaman alkhiyaar ay ku sugan tahay ayaa ninkii baayac ahaa kii hore ka iibiyey ayaa nin kale ka iibiyey rikoorhkanuu nin kale nin ka iibiyey kiyoo weli aan ka guddoomanin ayuu nin kale ka iibiyey ama mid kaleabuu ka kireeyey ma arkaysaa caqdigii hore heshiiskii hore ayuu mid dambe dhakada kasii fuulay oo waa kan kule waa caqdun cala alcaqd warada cala alcaqd markaa maxaa loo arkayaa waxay noqonaysaa dee kii hore buray buu noqonayaa marka ninkii baayaca ahaa ee waxaan iibiyey intii aan laga guddoomanin kol hadduu iib labaad ku sameeye ama kireeyey macnaheedu waan ka noqday wey kii hore waa ibdaalun lilawal kii hore wuu ka noqday markaa caqdigan danbaa soconaya o dee fulaya kii horena wuu buraya waa mid taas midka labaadna waxa uu noqonayaa haddii rikoorhka ninkii iibsaday isagoo weli guddoomanin uu nin kale ka iibiyo nin kale u ka iibiyo macnaheedu waxa weeye caqdigii horaa soconaya ka dambena wuu buraya kan dambe ee uu qofkan dambe kasii iibiyey wuu buray kii horunbaa soconaya oo waa kaa kule faskun wa imtaaun lilawali insadara min almushtari bacda alqab laakiin weliba qaydkaasu sii raaciyay intuu guddoonto kadib hadduu sii iibiyo zaman alkhiyaarna lagu sugan yahay oo labadii nin weli may kala tegin oo majliskiibay wada fadhiyaan rikoorhkanna way kala iibsadeen kii iibsadayna wuu guddoontay dabeetana nin kale uu ku wareejiyey nin kale ayuu kusii wareejiyuu ka yimi markaa waxay noqonaysaa inuu doortay inuu sidaa ku qaato markaana caqdigan dambaan meesha marayna kii horunbaa ansaxaya kii horunbaa ansaxaya labada xaalee kalena waa bacda lusuumi alcaqd wax khiyaari ma jiro labadii ninna alaabtii way kala qaateen markaa iyadana waxaa la sii eegayaa un bal cidda waxaan samayso waa kaa isaguna sii tilmaamaya maca kayr alcaaqid wahaa hunaa buu ihi halkan lilasli tafsiilun asadubaa ugu sugan tafsiil markaa toosan xayumaa tafsiilkaasoo filcaqdi heshiis heshiiska ku sugan xayumaa warada cala alcaqd heshiis kii hore marka uu mid dambe ku dul yimaado iyadoo kii hore aan lagu kala tegin oan u laasimin markaa tafsiilkaana siyaabaha ayuunbaa loo kala qaadaya labadaa xaalo ayuunbuu noqonayaa bacda lusuum wa qabla lusuum qabla lusuum baynu sheegnay bacda lusuumna waa kaalkaa yaro dambe kaaga hadlaya may kuu sheegaya marka alqaacidatu saasicatu waalcishruun qaacidada sagaal iyo labaatanaad waxay leedahay almukabaru laa yukabar shaygii la weyneeyey lama sii weyneeyo mar hadduu marka horeba iska weynaayoo la weyneeyey mar labaad la sii weyneyn maayo weyneyntiisaa hore unbuu ku jiraya ama tafsiimkiisaa hore kanay isku dhow yihiin markaa kadaaka sidoo kale qaacidadaa hore waxaa la mid ah mimaa qacaduu waxyaabahay qaacideeyeen almukabar laa yukabar kii weynaa lama weyneeyo wadalika calaa khilaafin jaaa fiih arrintanina waxay ku soconaysaa khilaaf ku jira oo maaha qaacidadani mid mutafaqahe waa la isku khilaafsan yahay almukabaru laa yukabar calaa khilaafin jaaa wa min hunaa halkaa liajli dalik liajli hunaa attasliifu sadexayntii kayru nadbin midaan sunno ahayn weeye fii kasalaati rijsi wa sakrii maydhisteed masalaadkaasoo ku sugan rijsiga oo naxw alkalb aw naxwi lkalb ayga iyo wixii lamida ka yimi xaggiisa ahalka ayga iyo doofaarka iyo waa tii layidhi hala maydho maydhigiisuna waa macruuf inuu mukabar ahaayo dee todoba uu ahaa haddaba lama sii weyneynayo oo la odhan maayo sharaacadu sunna waxa ay ka dhigtay wixii la maydhayo in dee tasliif lagu sameeyo marka maydhigii walba saddex jeer ha laga dhigo intay noqonaysaa markaa saddex lagu dhustay toddoba koob iyo labaatan intay noqonaysa markaa meeshii waa mukabar ayuu noqonayaa lasii weyneeyey sidaa awgeed waxaa lagu daynayaa un toddobadaas unbaa lagu daynaya eqasalaadkaa mid waliba halka maraysa lama sii adkaynayo khilaafan limaa waqaca fi shaami lisagiir kitaabkaa waxaa dhacay oo bacdu culamaa ay leeyihiin oo fanigana waa khilaafsannaha waa khilaafka kutigu sheegaya waxaa kaloo lamid ah wala taqliidu fii aymaani alqasaama baasha qasaamada la idhaahdo dee dhaarteedu muqallad beh mukabara ayay ahayd oo dee konton dhaarood ayay ahayd in lau qofkii dhaarto ciddii wax sheeganaysa inay marka hore ku horeeyaane muducigii waa meesha loo saamaxay in dhaar lagu horreysiiye isaga dii kalena muddo caleyhi markaa kontonkii dhaarood lama sii adkaynayo iyada oo laguma adkaynayo dee sidii dhaarta loo adkayn jiray ilaan dhaarta waxyaabaha lagu adkayn jiray wakti baa lagu adkayn jiray makaan baa lagu adkayn jiray jamac baa lagu adkayn jiray oo masalan jaamac oo kale in la geeyo in markaa bacda casr jumcaha oo kale laga dhigo in dee jamac badan oo dadihi ay isku yima waxyaabahaas oo dhan lama sii adkaynayo iyada walaa diyatulcamdi wa shibhi wa shibhu oo camdiga iyo shibulcamdiga de waxaan aad og tahay fiqiga dhexdiisa inay macruuf tahay in mag adagayso oo xagga waktiga marka laga eego dee wuu soo kooban yahay xagga cidda lagu yeelanayana qof quraa lagu leeyahy xagga geela sifadiisana dee waa geel culus oo heer sar ah oo lamid ahay khadi lama sii adkaynayo waxyaabo kale laguma sii cuslaynayo markaa kuwayaalahaas ayuu kugu misaaliyey qaacida qaacidadani waxaba laga yaabaa fil carabiya inay karto siduu min furuuciha aljamcu yajuusu jamcuhu marata taaniya bishardi an laa yakuuna calaa siiqati muntaha aljumuuc oo siiqatu muntaha aljumuuc jamcii de waa la jamcin karaa xagga luqada carbeed kalbun kilaabun aklubun ayaa la odhanaya salsun fuluusun aflusun intoo mar la jamciyo ayaa mar labaad lasii jamcinaya laakiin almukabaru laa yukabar haddii uu ku yimaado calaa siiqati muntaha aljumuuc dee wuu isu istaagay mar labaad lama sii jamcinayo oo masalan iminka misbaax maxaa lagu jamcinaya masaabiiq calaa wasni mafaaciil masjidna masaajida calaa wasni mafaacila markaa labadaas siiqaa dee muntaha aljumuuc ahaa mafaacile iyo mafaaciila kol hadduu labadaas sarood ku yimaado iskiibuu mukabar u ahaa idan markaa laa yukabar macnaheedu laa yujmacu jamca haaniya mar labaad lama jimcinayo qultu waxaan idhi aladii jaraa calayhi ibnu xajar qowlka uu ibnu xajar ku dureeray waxa weeye waa matniga la socotay ka saddex boqol iyo labayo toddobaad qowlkaasi waxa weeye sunnatu takliifi inay iska sunno tahay in la sadexeeyo wa huwa almuctabaru sidaasaana aniga ila muctamadsan waa khilaafkii uu kusoo ishaaro qaacidada dee laysuma waafaqsaneen xajar iyo waxa uu leeyahay iyo sheekana oo kudhiisilo oo abaanyar waafaqsanayo wayaalahaas masal